Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Koonfur Galbeedka iyo magaalada Baydhabo ka qabatay kulan wada tashi ah oo diiradda laga saarayo uga qaybgalka bulshada, daahfurnaanta, iyo xaqiijinta miisaaniyadda labada kun lawatan iyo liito oo si dhabaysan ka turjumaysa mudnaanta dowladda Koonfur Galbeedka iyo horumarinta adeegyada shacabka. Kulankii weliba si rasmi ah u anfuray Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Koonfur Galbeedka kaasoo ku hadlay muhiimadda daahfurnaanta, miisaaniyadda iyo hanaanka maamulka maaliyadda ee dowladda Koonfur Galbeedka. Agaasimaha Waaxda Miisaaniyadda Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo bulshada faahfaahiya habraaca diyaarinta miisaaniyadda labada kun lawatan iyo liito una sharaxaad gudbiya marxalado ay ka koobnaato iyo sidii bulshada qayb uga noqotay geedi socodka.
Kulankan ugu muhiimsan muhiimadda tahay ko in la siiyo bulshada doorka ay ku leeyihiin miisaaniyadda in ay fahmaan waxa ay tahay miisaaniyadda waa maxay miisaaniyadda waa maxay meelaha ilaha dhaqaalaha kasoo gala koonfur galbeed inaan isla fiirino isla jaangoyno sanadka laba kun labaatan lixdan muxuu noqon doonaa miisaaniyaddeeda sidoo kale muhiimadda waxaa waaye inaa xog fiican ka heshaan miisaaniyadda manaha fahamka guud ee miisaaniyadda sidoo kale waa inaan siinaa qorsheynta dhaqaalaha inta yar soo oo macnaha soo gasha sidii loo qoondeyn karaa waxbarashada caafimaadka iyo iyo dhaqaalaha intaasa ugu muhiimsan ujeedka shirkeena kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeedka soomaaliya xuseen madey maxamed iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda maaliyadda iyagu ku honta qaranqaadowka in lagu horumariya dhaqaalo koonfur galbeed ee soomaaliya maahana bulshada iyagu shaldoon ibaje iniyoo kabiiriyan aragta kaga daaran miisaaniyadda ooyo eragan meel raais intaa tanta ka fadhiyani in lamiday oo ku kooy doonaan bulshada gibasha shalduun may matalayana bulshooyinta ka nool dowlad goboleedka koonfur galbeed gobolada shalduun meel raais wali unugeekanta ka erniya waa meel raais meel raali ka matale iyo inta bere oo saboorka kacad socdo doona programka dadiyo shalduun kooy doonaan guddigii angaabilsanaayay meel raay arrimaha maaliyadda maamulka xildhibaanada dowladda koonfur galbeed iyo meel la raay wasaaradooyo iyo nagiibasha shalduun in lankasta kabeeri aragtidiis taas madun may meel raay may nagadaas aragto isku darid oo ah daaran ini aragtada miisaaniyadda qaabka inshagayaas lanka hata ku horan aragna hata aragdo ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeedka qaasima maxamed abuukar iyo kulanka daahfurnaanta miisaaniyadda iyo hanaanka maamulka maaliyadda dowladda koonfur galbeedka ku warbiya koonfur galbeed soomaaliya waxay ku tallaabsanaysay sanadihii ugu dambeeyey koror dhanka miisaaniyadda ah taasoo loo sababeynayo amniga deegaanada koonfur galbeed iyo kordhinta dakhliga ee deegaanada koonfur galbeed ujeedooyinka ayaa aasaas u ah waxaa kaloo muhiim ah in aan fulinno awaamiirta ku saabsanayd madaxweynaha taasoo ah in ciidamada koonfur galbeed ay helaan mishaar sidaad ka warqabtaan wasaaradda maaliyadda iyo dowladda koonfur galbeed waxay mishaar siisaa ciidamo gaaraya ilaa laba kun i ka badan taasi oo sabab suurtagelisay maanta in amniga gacanta uu ku soo noqdo kulanku iyo weliba use ka dhammaaday isfahan iyo ballanqaadyo lagu xoojiyaba wada shaqeynta bulshada iyo dowladda si loo hubay miisaaniyadda labada kun lawatan iyo liito